hadda waxaan ka hayna waxaa weeye meel tuulo oo table ay dhahaanoo muxuu ahaa sideed iyo toban kilomitr u jirto degmada buurduubo ayaa waxaa jirto shan iyo labaatan xaaladood baa lagu arkay oo jadeeco ah shan way dhimatay marka labaatankii kalena hadda way ula ildaran yihiinoo maadaama aysan goob fiican oo wanaagsan oo caafimaad aysan meesha ka waa gartay marka mar deegaankaa keliya lagu arkan cudurka jadeecada mise meelo kale oo gobolkana way gaadhsiisan tahay hadda gobolka o dhan hadda gobolka oo dhan oo gedo way ka jirtaa sidaad og tahay hadda gobolka gedo waxa weeye cambayno ama ololo fara badan oo muxuu ahaa cudurkan booliyada waa waa waa jirtaa degmooyinka o dhan waa laga qaadaa waa laga sameeyaa laakiin ma jiro cuduradan kale sida jadeecada ama xiiq dheerta ama gowracakada ama cuduradan kale lagama sameeyo waayo hadamaba jiraanba tallaaladaas hadda goobaha ma bixiyaan maadaama goobihii caafimaadka ay aada ugu yaryihiin marka dadkina aada bay ugu ildaran yihiin muxuu ahaa xaggan muxuu ahaa tallaalka waa gartay marka intaynan tallaalka waynu ka hadli doonaa lakiin bal waxaad marka hore ii sheegtaa ma wax caadiya in deegaan ama tuulo keliya ay lagu arko tira intaa la eg maxaa ugu wacan bay kula tahay hadda waxaa weye hade markaad fiiriso cuduradan tallaalka waxaa jira waxa weeye population immunity waxaa jira oo dadkii baanan tallaalnayn dadki maadaama aysan tallaalnayn difaac ma laha cuduradan oo looga hortago muxuu ahaa tallaalka waxa weeye cuduradii dadka aada bay ugu nuglaanayaan maadaama uusan talaal tallaal jirin marka waxaan qiyaasan karnaa aan ogaan karnaa hadda muxuu ahaa deegaanka sabley waxa weye carruur fara badan baa ku nool deegaanka hadda ilaa saddex ilaa afar kun baa degan marka waa intaasuu qof keliya tagaa maadaama carruurtii kale aysan tallaalneyn hal cunug oo meeshaa tagay oo cudurkii qabo baa hadee qaasiinaya cuduradii oo dhan oo waxaa dhacaysa muxuu ahaa in cudurkii uu muxuu ahaa ilmihii oo dhan ay wada gaaraan marka immunitygii baa yar difaac baysan lahayn carruurtii kale marka degaankana waa degaan oo muxuu ahaa aanan u daliin degaanadii kale buurduba aad buu uga fog yahay sideed iyo toban ka dhow anigu wuu sheegay degmada baardheerna hadda aad bay uga sii fog marka waa meel yar oo isolated oo hadee muxuu ahaa cudur hadduu ka bilowdo asiba ku faafi karo waa gartay marka bal yaraanshaha tallaalkan iyo dhulka uu gaadhsiisan yahay soomaaliya bal i ii faahfaaha wallahi haddii aan kuu sheegay hadda muxuu ahaa xagga koonfurta markaad fiiriso waxa weeye cudurkan muxuu ahaa jadeecada aad buu ugu fara badan yahay hadda jubbooyinka oo kale markaan fiiriyo kismaayo oo kale muxuu ahaa jub jubbada dhexe gobolkan gado oon hadda ka hadlayno waxa weeye cuduradan pooliyada horta aad baa loo cirib tiray oo tallaal fara badan iyo muxuu ahaa cambayno ama ololo fara badan baa laga sameeyaa laakiin cudur waxaa ka maqan meesha waxaan aan idhaha routine immunization ama muxuu ahaa tallaalkan caadiga ee goobaha sida hadda aan ka hadlayn oo kale jadeecadoo kale buracatadoo kale cudurkan muxuu ahaa xiiq dheertoo kale tallaaladaas ma jiraan aad bay u yaryihiin aad bay u yaryihiin maadaama muxuu ahaa wax colchena oo fiican uusan ka jirin hadda ma gobolka gada markaad fiiriso beled waxaa hadda colchen yar baa ka jira iyo degmada luuq oo kale garbahari uu ka jiraa laakiin degmooyinka oo kale oo hadda sideed degmo uu ka kooban yahay sidaad og tahay gobolka gado marka toddobada kale ama lixda kale soo haraysa degmo wax colchena ma laha marka tallaalka sida lagu gaarsiiya aad bay u adag tahay laakiin kambaynadii ciribtirka booliyada aada buu uga socdaa degmo kasta meel allaali meeshii la gaari kara waa la gaarsiiyaa laakiin aad buu u xun yahay markaan runtii kuu sheego tallaalkan jabeecada iyo cuduradan kale pentavallentka waxaa jira tallaal oo ka kooban shan cudur in looga hortago sidaan kuu sheego gowracadkii muxuu ahaa xiiq dheertii tetanoskii muxuu ahaa muxuu ahaa cagaashowgii iyo hemophilus influenza shan shan isku jirta weeye lagama helo degaano fara badan oo dalkaa lagama helo marka cudurkan jadeecada saas buu u badnaanaya waa gartay marka cudurka jadeecada bal waxaad ka hadashaa sidau u faafo iyo sida looga hortegi karo cudurkan hadda waa cudur oo runtii caruurta laaya communications fara badan buu leeyahay virus baa keena si sahlan si sahlan buu u faafaa siba markaad fiiriso dadkan muxuu ahaa muxuu ahaa barakacayaasha ama dadka dhaqdhaqaaqa iyo meelaha conflictska iyo dagaalada ay ka jiraan waa cudur runtii aada carruurta u laayo wey waxyaabaha hadda ugu muhiimsan ee xoogga la saara markay barakac dhacaan ama dhaqdhaqaaq fara badan oo bulsho ay sidaas oo kale u dhacdo waa waxyaabaha aada loogu taliyo in muxuu ahaa caruurta shanta sano ka yar oo dhan loo tallaalo muxuu ahaa jadeecada marka cudurkan waa cudur runtii halis ah waxa weye hataa hadday ilmihii hataa ka badbaadaan mar waxaad arkaysaa muxuu ahaa caruurtii indhabeel iyo meel baa isha ka koraysa oo ilmo fara badan waxaad arkaysaa hadda markaad barkacyaasha maraysa oo kale wax cad isha ka fuula marka vitamin agi buu muxuu ahaa jirka ka dhameeyaa marka indhabeel buu keenaa complications fara badan ama dhibaatooyin fara badan oo xagga mataqaanaa pneumonia ama cudurrada sambabada buu sii faafiyaa marka dhimashadiisa aad bay u badan tahay laakiin mar haddii tallaal loo helo tallaalkii inkastoo asaga laftiisa uusan boqolkiiba boqol ahayn oo aan nidhaaho boqolkiiba waa sideed million doos labaad in lagu celiyo carruurtii way u baahnaanaysaa marmar waad arkaysaa cudurkii muxuu ahaa jadeecada ilmihii laga tallaalay inuu mar labaad ku dhici karo way dhici karaysaa laakiin si yaroo sahlan oon dhibaato fara badan usan u keenin bay muxuu ahaa ugu dhacaysaa marka waxaa muhiimsan in muxuu ahaa cudurka jadeecada laga tallaalo ilmaa haddii kale dhimashadiisa aad bay u fara badan